hanraabtawal ka gadaayan hareero jidata laamaga ee deegaanka dhobley ee gobolka jubbada hoose waliba yo inahanayo gadaayan raashinka fufududsada burko baajida iyo nihano kale ayuu ku madayin sambuuska hanraabtan waliba yo sheegana inyo wajahan culeysyo iyo ona sheegan inyo anqabna goob kafayla ganacsiga kiisho waliba yo sheegana inyo anbaa hanaado lahayan in la dhisa goobo fayla yo ona hiyadooyinkiyanay maamulka jubbaland koocosadan dhismaga xaruumugaa sayti waano qaar kumid lehan raabta sayti oyo ku hadaleen ganacsiga kiisho ilaa muddo toban iyo shan sano aan wadnaa sambuus bur malaay sisin qumbo aan ka ganacsanay qof dhibaataysan ahaa ciyaalka ciyaalanku xaafadda ii fadhiyo oo raashiin iga rabo inaan oo sambuuska waxaan kasoo qaato maxaa la dhahaa dukaan aan kasoo qaada aan rafaaqsado intaan iska keensado aad dhibaatadaasaa inta ii keentay marka ii gad maa faa-iido afar doolar ilaa saddex doolar aan ka helo dhibaata waxaan rabnaa inta ina dhaliyaal noola keeno oo shaqadan shaqo kale noolaga bedelo bur iyo bur haddaa ma haastan anaga marka oo sambuuska nagu baar haddaa lacag badan fari badan naa laga lahaa lagu lahaada maxaa la dhahaa dukaanka anaga sambuusaa waa rafaaqanayna markaan rafaaqan waxyaran cajimeynaa abaaran sugeynaa waa jarjareynaa waa fidineynaa saliida marineynaa haddana waa fidineynaa waa xamiseynaa markaan xamisno qooliyaan ka bixineynaa qooliyada waa shiideynaa qooliyada qudaar basala loo jaraa malaaha lamiira waa ku darsaneynaa waxaa loogu shubaa caloosha markaan caloosha ku shubno haddana waa lalaabayna taawadan saarayna saliida karkarayna waa dubayna marka saas usoo hagaajisnaa burkaa kuu haray burka waa qamiirinayna hal maraa la qamiirinaa markuu soo qamiiro haddana waa la fidina mar labaadaa la qamiirina haddana daawadayaa la saara waa la dubaa markaasaanaaurahan aan dababursano aan ka gadana wixii oo gosha ka imaada kismaayo ka soo baxo sisaa aan gadgadakaca intii gabarnimadahay noola soo guursado ilmaahayna korsanaa inaa ilmaha aan iska waa shaqo kalma waliba inaan ku shaqaysana le mar waxaan ka helnaa afar doolar markii ugu xunta saddex doolara laga helaa markay ugu fiicanta aad shan doolar ka helnaa marka aada suuqa oo baahidilintana saddexaa laga helaa marna wuu kugu baaraa marna wuu kugu baxaa saas mar malaayna soo galaa malaay marku noo soo gal sambuuska iyo malaayga inda dubanaa iyo burkaas iyo qumbahan iyo sisintan waxaasaa iska hagaajisanaa si bisilaa iskaga haabeystaa filnaada dhiblee lagu soo qaban hayaa ilmaha layaa kaa baahan lelele ina anagna lasoo gargaar fiican aan rabnaa wixina qaban kartiin waxaan ka shaqaystaa kalluunka iyo sambuuska iyo sisinta iyo qumbaha ayaan ka shaqaystaa intii shan iyo toban sano waxaa igu dhaliya inaa wax la-aan ay ahaasata wax wax iga bedelan aan waayay malaayga wuxuu iga imaadaaye webiga iyo badda intii u dhexayso ayuu iga imaadaa sidii aan ku soo qaatay intaan ku keensadaa intaan ku ganacsadaa meel aan fariisanayna ma haasta shan iyo toban sano muddana intaan fadhiyaa wax wax iga bedelayna waan la-ay dabeeshan anaan la fadhiyaa laamii korkiisa sidii aan wax gadgadanahaayo marna wuu iigu baara marna wuu iigu gadma maalintuu ii gadma faa'iido waa ku haastaa maalintuu ii gadmidna waa kaybo mina lowba ka baare dhaqaale fiican lagama hela wax carruurta lagu korsanay leewe waxaan u baahana meeshan inaan laga bedelo oo meel fiican noola dhiso oo dhalooyin noola keeno oo wax aan ku gashana dabeeshan aan ku kacna mar walbana lagu aflagaadeynay ganacsigan waxaa waaya sambuus kalluun xawlinaasi sisin waa adeed ganacsiga intaas muddo aniga waxaa ka shaqaynahay lix sano oo kale danta iyo daruufta ii dhalisay maxay kale ii dhalan lahay sambuuska waa caadi sambuus si loo sameynaya u sameeya saxana saarta aan ku wareejiya gaariyaasha u geeya burka xabad saddex kun sambuuskuna xabad saddex kun markaas cuslaadana laba laba kun